bismillaahi raxmaan raxiim sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bokool kusoo dhowow idaacadda islaamiga andalus jasaak allahu kheyr jazaa waan dhowahay walaalka faysal mahad soomaali maanta kamiila la beegsaday cadowga ayaa ka dhacay qaybo ka mid a wilaayada islaamiga ee bokool maxaa nooga sheegi kartaa halka ay wax ka dhaceen iyo cadowga la beegsaday jasaak allahu kheyr jazaa sida aad sheegtayba halka ay wax ka dhaceen waa degmada waajid gudaheeda waana ceelboorka magaalada meel u dhow ayuu maarta wax ka dhaceen waxaa lala beegsaday ciidamada etoobiya ee xabashada duulaanka ku jooga wilaayada bokool qeybo badanoo ka mid ah cadowga xabashida ah ee kamiinka loo dhigay maxay qabanayeen xilligii la weerarayay saad og tahayba cadowga xisaara saaran unaqabateena saaran xilligaas maarata waxay kusoo aaday xilli diyaarad ay usoo dejinaysay raashin iyo qalab iyo halamada walaalaha mujaahidiinta marka iyagoo ka ambaqaadaya allah subxaanahu watacaala qowlkiis uu ahay faqtulu mushrikiin xaytu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kulla marsad ayay walaaluhu kamiin u dhigeen allah subxaanahu watacaalana uu ku halaagay waxa ay samaynayeen waxay diyaaraddaas ay waardiyeynayeen cadowga oo magaalada maarata ceelboorka afaafkiis hore ay imaadeen jasaak allahu kheyr waa gartay alwaali maxaa khasaare ah oo soo gaaray gaaladii xabashida ee la beegsaday
khasaaro waa jiraa bashari iyo maadi labadaba waa jiraan xagga maarata bashariga amba khasaaraha dhimashada iyo dhaawac waa jiraan khaniimana waa jirtaa inta hadda maarata walaaluhu ay dul istaageen oo cadowga etoobiyaanka laga dilay waa sideed inay iska kororto ama ziyaadadna waa laga yaabaa marka khasaarana waa jiraa oo sida maarata baktigooda qaar ka mid a internetyada maarata lasoo dhigay waxna ay qaateen dhaawac badan waa jiraa hub oo maarata khanaa'iman waa jiraan jasaak allahu kheyr waa maadsan tahay ciidamada xabashida etoobiya deegaano dhowr ah ayay ka haystaan wilaayada islaamiga ah ee bokool waa sidee xaaladda deegaanada ay cadowga haystaan sida la ogyahay cadowga wilaayada islaamiga bokool goobaha amaakinta uu haysto waxaa ka mid a xudur oo magaalo madaxdii gobolka ah iyo waajid iyo ceelberda saddexdaas degmo ayuu haystaa sida la ogyahay haddee muddo badanna waa joogaan marka xaaladda ka jirtana waa xaalad runtii aada ciriiri u ah xagga maaragtay dadka muslimiinta markii la dhaho gumaysi ayay ku jiraan shacabka meesha jooga dhib iyo dil iyo boob iyo dhac iyo kufsi intaba waa lagu hayaa marka waa meel runtii maarata nolosheeda aada u liidato waay cadowgan haddee muslimiinta markii horeba duulaan iyo gumaysi bay ugu imaadeena gumaysigii iyo hadgudubkii iyo boobkii hantiyadeed iyo kufsigii iyo dhacii waa xadith walaa xaraja waay wax laga sheekeyn kar maaha dhibaatada meesha ka jirto ugu dambeyn alwaali maxaad kusoo gabagabaynaysaa waraysigan ay kula yeelanayso idaacadda islaamiga ah ee andalus jasaak allahu kheyr jazaa su-aal muhiim a waaye awalan waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala oo guushaan maanta na siiyey cadowga allah subxaanahu watacaalana ku xasuuqay camaliyadan oo kamiinka ahayd kadib waxaan u mahad celinaynaa bacda allahi subxaanahu watacaala walaalaha mujaahidiinta ah ee runtii naftooda u xuray in maaratay difaaca diinta islaamka ee cadowga allahna maaratay dhegta dhiiga u daray jasaakum allahu kheyra jazaa baan leenahay shuhadadoodana ilaah ha ka aqbalo intii maaragtay noolna allah subxaanahu watacaala ha sugo intaas kadib waxaan rabaa inaan la dardaarmo qabaa'ilka wilaayada ku nool jasaahum allahu kheyra inaan u mahad celiyo oo runtii waxa waaye garab istaag weyn ay u sameeyeen mujaahidiinta iyagoo maanta maaragtay ku baratamaayo ama ku tartamaayo in maaragtay jihaadka la dardargeliyo cadowga allah subxaanahu watacaala lala xisaabtamo jasaahum allahu kheyra jazaa baan leenahay sii wada dadaalka iyo juhdiga iyo garab istaagka mujaahidiinta aad u haysaan dhinaca kale insha allahu tabaaraka watacaala muslimiinta waxaan u dardaarmayaa guud ahaan in allah subxaanahu watacaala cadowgiis laiska kiciyo oo lala dagaalamo maxaa yeelay waxaa la yidhahdaa maa ukhida bilquwati laa yustaradu ilaa bilquwa wixii awood lagaga qaato awood unbaa lagu soo ceshana marka insha allahu tabaaraka watacaala jihaadka haloo kaco saasaan leenahay anagoo anoo fursaddan aan ka faa'iidaysanayo waxaan ugu baaqayaa walaalaha muslimiinta ee shacabka ah ku nool magaalooyinka hadda aan sheegnay xudur iyo waajid iyo ceelberd iyo yeed iyo caati iyo meelo badan ay joogaan cadowga insha allahu tabaaraka watacaala nololna meesha laguma haysto diigna laguma haysto waa dhibaato marka insha allahu tabaaraka watacaala walaalaha mujaahidiintan insha allahu tabaaraka watacaala u imaada iskaga soo hijirooda qofka muslimka marna inuu maaratay cadow la dego oo la noolaado shareecada ma ogolo hadee ilaahi subxaana watacaalana wuxuu leeyahay ina ardii waasicatun fa iyaaya facbuduun marka allah subxaanahu watacaala dartiisa ugu soo hijirooda iskaga soo taga meelaha dhibaatada ka jirta oo gumaysi iyo dil iyo cadowga idinku hay intaas kadib insha allahu tabaaraka watacaala waxaan u mahad celinaynaa waana bogaadinaynaa insha allahu tabaaraka watacaala camaliyaddii istishaadiga ahayd ee walaalka mujaahidka uu ku galay meesha la dhihi jiray jaalisiyaad ee cadowga allah subxaanahu watacaalana maarata dhabarka ka jibiyey ilaahay subxaana watacaala waxaan ugu baryaynaa inuu maarata shahaadadiis uu ka aqbalo runtii waxa waaye cadowgana waxaa ku dhacday darbo maaragtay aada u weyn wixii marka abaabulkii iyo makrigii ay soo shirqoolayeen oo wilaayaadka ay rabeen inay ku dumiyaan allah subxaana watacaala ayaa nooga filnaaday oo walaalkaasaa naga kaafiyey waxaan leenahay shahaadadiis ilaahay ka aqbalo jasaakum allahu khayran intaasaan kasoo gebagabeyn lahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu